bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaageena ee radio jawar qodbada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada midooda afrika oo deegaanka buurana ee ka tirsan degmada maaday ku dilay qof shacab ah wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta si rasmi ah xilka uu kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hadlay dilkii taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo ka qayb galay kulan golaha abwaanada soomaaliyeed ay ku taageerayeen dagaalka dhanka al-shabaab qodobadaas iyo warka dibadda ayaad ku dhagaysan doontaan hadduu ayba inoo qadaro warka habeenimo ee radio jowhar
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwada ugu doorka roon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan ciidamada midooda afrika ayaa qof shacaba ku dilay deegaanka burane bashiir cali dahre ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya warar dheeraad ayaa ka soo baxayo khasaare ka dhashay qarax miino oo lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa burundi ee aisom ee midooda afrika ee ku sugan degmada mahaday gaar ahaan deegaanka burane qaraxan miino ayaa lala egtay kolonyo ka tirsan ciidamada burundi ee ku sugan aaggaasi waxaana lagu soo waramayaa xilliga miinada ay haleelaysay ay marayeen oo dadhex marta deegaanka buurane kaasoo qaraxaasi uu ku haleelay halkaasi khasaare ayaa lagu soo waramayaa inuu geystay qaraxaasi sidoo kale ciidamada burundi ee aisom ee qaraxa lala eegtay ayaa markuu qaraxa haleelay rasaas furay kaasoo uu ku geeriyooday mid ka mid ah xoolodhaqatada ka dhowaa goobta qarax uu ka dhacay mid ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka buurane oo xiriir aan la sameeyey ayaan wax ka weydiiyey qaraxa samiine ee ciidamada burundi ee midooda afrika lala eegtay iyo dilka ay u geysteen qofka shacabka adeerow meeshaan dhibaataa ka dhacday qaraxaa dhacay qaraxa qoladan waxaa lala beegsaday qoladii oo waxaan sileynaa meeshii waxaa dhigtay shabaab ahayd burundigay la beegsadeen markuu burundigii ku qarxay wax gaara anig burundiga ma garanayo nin maskiina oo geelley ayaa xabad la dhaceen ma garan ninku waa dhin ninku waa waa geelley hadda masiibadaasaa ka dhacdaba markii meelo ka dhacdaba ummadday risaas la dhaceen ma garan maalin markii ugu horeysay ciidamada isom ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe qarax lala eegto kaasoo markii qaraxa uu haleelo ay rasaas ay furaan ay ku geeriyoodaan dadka shacabka ee agagaarka ka dhow wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah xilka ugala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi maxamed abuukar caseer ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta ka hadlay munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirkii hore wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiirka cusub waxaana uu waxaana uu shaaca ka qaaday in uu tegayo magaalada laascaanood ee xarunta s a c khaatumo wasiirkii hore gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyey howlihii ay qabatay wasaaradda gaashaandhigga muddadii uu xilka hayay
waxaan ku guulaysanay dhismaha iyo qalabaynta ciidamada cusub ciidamo cusub oo gaaraya dhowr iyo labaatan kun oo askari oo aan ku soo kordhinay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howshaas oo inta ugu badan ay naga gacan siiyeen dowladaha imaaraadka carabta eritrea iyo turkiya waxaan ku guulaysanay wejiga koowaad ee dib u xoreynta deegaanada cadowga argagixisada ah ee uu kaga sugnaa dhulka soomaaliya waxaana la xoreeyey deegaanadii ugu tirada badnaa uguna baaxadda weynaa ee argixisada laga saaro gaar ahaan deegaanada bariga weriga shabeelle weriga shabeelle ee gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo deegaano ballaaran oo ka tirsan galmudug waxaa gacan weyn ka geysanay sugidda amniga caasimadda muqdisho oo noqotay markii ugu horeysay meel ka caagan qaraxyadii waaweynaa iyo weeraradii tooska ahaa ee argixisadu sida joogtada ah ugu fulin jireen caasimadda muqdisho kadib markii aan howlgelinay ciidamada booliisa militaare ee difaaca caasimadda oo ah ciidan ay si gaara wasaaradda gaashaandhigga gacanta ugu haysay una maareynaysay mushaaraadkooda qalabeyntooda iyo taakuladooda waxaan si weyn u ballaarinay ciidamada cirka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo markii ugu horeysay burburkii kadib ku howlgalaya diyaarado dagaal oo dhowr iyo toban diyaaradood ah oo isugu jira diyaaradaha kumaatiga u kaca iyo diyaaradaha daroonka ah oo aan wadaha lahayn oo aada u fara badan oo howl oo howlo kala duwan ka qabtay dagaalka ka dhanka ah argixisada iyo cadowga soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafladii xilwareejinta waxau ka caddeeyey in dhowaan safar qorshaysan uu ku tegayo magaalada laascaanood waxaana ujeedka safarka uu halkaas ku tegayo ku sheegay mid la isugu soo dhoweynayo maamulka khaatumo iyo dowladda federaalk soomaaliya
niyad wanaagga iyo soomaalinimada iyo dowladnimo jacaylku intuba waa dhaqan iyo sooyaal buugaagta taariikhda ugu kaydsan oo shacabkaas lagu yaqaano aada iyo aad baan uga mahad celinayaa booqashada aan ku tegi doonno ee magaalada laascaanood haddii ilaahay yidhaahdo waa booqasho qorshaysan waxayna ku imaan doontaa xilligii loo madlay waxaana ka wada shaqaynayaa o p m-ka ama xafiiska prime ministerka iyo hoggaanka maamulka s c marka ayaga ha laga warsugo ayaan ayaan ayaan odhan lahaa booqashadayada insha allah aan ku tegi doonno ee magaalada laascaanood waa mid lagu xoojinayo xiriirka wada shaqayneed ee maamulka s c khaatimo iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya ma aha mid wax loogu dhimayo deegaan ama maamul soomaaliyeed meesha raboba ha ahaadee ma aha mid lagu kala fogeynayo dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah bal waa mid la isugu soo dhoweynayo marka ilaahay ana gaadhsiiyo waxaan leeyahay hay-adaha hawshaa iska leh ayaa ka sugaynaa iyo qorshaha xilligii loogu talagalay waxaanse caddaynayaa inaan diyaar u nahay dadkeenna sharafta leh ee reer laascano iyo reer khaatimaba inaan diyaaru nahay inaan u nimaadno inaan soo aragno soo salaanno inaan la soo noolaanno diyaar baanu nahay waana uga mahad celinayaa mar kale niyad wanaagga iyo soomaalinimada ay noo muujinayaan iyo walaaltinimadooda
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dilkii taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar cabdirashiid ibraahim ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shaaca ka qaaday in safar uu ku tegi doono magaalada laascaanood ee gobolka sool saacadihii lasoo dhaafay ayaa arrintaasi aad iyo aad loo hadalhayay waxa uu shaaca ka qaaday inuu ku tegi doono safarkaasi magaalada laascaanood sidoo kaleetana safarkaasi aysan ahayn mid dana gaar ah lagu dulminayo sidoo kale waxa uu shaac ka qaaday in safarkaasi uu yahay mid midnimada lagu xoojinayo intaasi waxa uu kusii dareeray wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya in dadka reer s c ay yihiin dad jecel dowladnimada sidoo kaleetana ummadda soomaaliyeed uu shaac ka qaaday in ay isjeclaadaan kulligooda
booqashadayada insha allah aan ku tegi doonno ee magaalada laascaanood waa mid lagu xoojinayo xiriirka wada shaqayneed shaqayneed ee maamulka s c khaatimo xukuumadda federaalk ee soomaaliya ma aha ha mid wax loogu dhimayo deegaan ama maamulka soomaaliyeed meesha raboba ha ahaadee yo dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah bal waa mid la isugu soo dhoweynayo dhoweynayo marka ilaahay hana gaadhsiiyo waxaan leeyahay hay-adaha hawshaa iska leh eh ayaa ka sugaynaa iyo xilligii loogu talagalay waxaanse caddayaa inaan diyaar u nahayeena sharafta leh ee reer laascaano iyo reer khaatumaba inaan diyaar u nahay inaan u nimaadno inaan soo aragno soo soo salaanno inaan la soo noolaan la soo noolaanno diyaar baanu nahay waana uga mahadin kale niyad wanaagga iyo soomaalinimada ay noo muujinayaan iyo walaaltinimada aad baad u mahadsantihiin sidoo kaleeto ra-iisaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka tacsiyaday geeridii ku timid allah naxariistee taliya nuur faray oo maalintii shalay aheed ee lagu dilay gobolka shabeellada hoose ra-iisaaraha ayaa xusay in taliya nuur faray uu ahaa nin haliiya sidoo kaleetana uu ku dhintay waddadii saxda ahayd maalin walba way shahiidaan way dhaawacmaan ayaga oo difaacaya diintooda dalkooda iyo dadkooda ayagoo difaacaya marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa inuu shahaadada u aqbalo inta ku shahiiday inta dhaawacana in ilaahay caafimaad degdega siiyo ahalkoodii iyo qaraabadoodii iyo saaxiibadood oo ciidamada qalabka sidaa iyo qaranka soomaaliyeedna in ilaahay samir iyo iimaan uu inaga wada siiyo dhammaanteen ma dhiman ayuu ilaahay sheegay qofku haddii uu shahiido laakiin innaga ayaa dhahna qofku wuu dhintay ilaahayse wuxuu ku sheegay inay nool yihiin dadka shuhaadada ahi maysan dhimaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan golaha abwaanada soomaaliyeed ay ku taageerayeen difaaca dalka axmed cabdikariin ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray golaha abwaaniinta qaranka ayaa soo qabanqaabiyey barnaamij lagu garab istaagaya dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah dagaalkaasi oo ay dowladdu hormuud u tahay sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan ciidamada soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ciidanka qalabka sida iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee macawiisleyda loo yaqaano barnaamijkan oo loo bixiyey doorka fanka iyo suugaanta ee difaaca dalka ayaa waxaa ka qayb galay xubno wasiiraha oo ka tirsan golaha wasiirada uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale wasiirka amniga waxaa kaloo kulankaasi ka qayb galay maarayaha tiyaatarka qaranka saraakiil iyo sidoo kale mas-uuliyiin dowladeed iyo kooxaha fanaaniinta ah ee qaranka qaybahooda kala duwan barnaamijkan oo ahaa mid lagu soo bandhigaya doorka ay bahda fanku ka qaadan karaan la dagaalanka argagixisada waddanka looga sifaynayo ayaa ugu horreyn waxaa furay maariyaha tiyaatarka qaranka abwaan cusmaan cabdulaahi guure waxaan diyaar u nahayna quruba meesha ugu horraysa in taagiyo maanta meel ugu kala calaama jirto cadowga dalkuna ciduu laaqayaya inuu badbaadinaya haba yaraatee ma jirto ummadda soomaaliyeed meelay joogaan madax iyo majaro waa in loo midoobo difaaca dalka waxaan leenahay marka annaga halgudhageennu ou yahay askari dowlad iyo shacab sarwale uma kala hadlo dagaalka shirkaa kuna
waxaa halkaasi lagu soo bandhigay intii uu barnaamijkaasi socday gabayo guubaaba ah iyo sidoo kale heese ay qaadeen kooxaha kala duwan ee qaranka suugaantaasi kala duwan oo dhammaanteed ahaad mid lagu guubaabinayey sidii waddanka looga sifayn lahaa kooxaha nabadiidka ah
waa bishaareeya kheyra dhambayga soo gaartay bulshada markaateensanadwesameeya bacdi darsamaamuda maqaatina weliba habaasee habaasreemina biisa suugaan habaasee habaasreemina biisa suugaana bacarada musiyaqaanayaan beydala burisha dadka soobada gurigao buuxisa kala siiya qabriga iyo qiyaamada cadaaboodu qalantahay alla ilaahay mulama gursadaan caybataayaga muslim garay muslim garay oo ah iyo islaam qaalisaan nahay adiguna marwaaqi sharcigii qaatacdaa tahaye qur-aan iyo xadiis iyo dinkuu qaaday nebigeenu sala allahu calayhi wasalam qasadkiiyo ujeedkaagu waa inaad khilaaftahay
gabagabadii barnaamijkaasi waxaa ka hadlay wasiiradii ka qayb galay wasiirka amniga cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya xasan macalin waxayna codkooda ku biiriyeen sida ay muhiim u tahay in lala dagaalo kooxaha argagixisada ah si loo gaaro nabad iyo barwaaqo hadaad la socotaan bishii barakaysnayd ee ramadaan ayay meelo badan oo dalka ka mid ah ku soo xadgudbeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed ciidanka nabatugidda soomaaliyeed ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxay u diyaargaroobeen inay dalkooda ka kiciyaan ka dhammaystiraan ka muxuu ahaa kaga guulaystaan kooxdan naflcaariga ah ee khawaarijta ah saad la socotaan haddii marka dagaal uu galay oo uu madaxweynihii jamhuuriyadda ku dhawaaqay inuu dagaalkii mataqaanaa la dardargeliyo oo arkaysaan afar iyo afarta saac inuu uga dhachayo dalka gudihiisa iyo dabadiisa oo ay isku dayhayaan inay shirqoollo u dhigaan oo ay ugu dhigaan dalka gudihiisa meel walba oo tahay isagana uusan dheg yalo u siinin oo uu ka watay tiisa oo ahayd inuu gaaro hadafkii lahaa oo ahaa in lasoo afjara nimanka khawaarijta ah ood og tihiin xukuumadda dan qaran inay ku dhawaaqday in la gelayo dagaalka wadadalka maanta waktiga aada loogu yar xukuumadda dan qaran uu hogaaminahayo ra-iisul wasaare xamse asagana uu ku dhawaaqay in si ugu dhaqsiinaha badan loo soo afjaro
waxay ku tusinaysaa xukuumaddan siday uga go-an tahay in ladagdhanka cadowgaas siday uga go-an tahay oo aan loo kala harin oo darayskii madaxweynuhu u horreeyay u gashay cid walbana ay u gashatay waan sheegnaa mar walba haddana waan ku celinaynaa xukuumaddan iyo nimankaas soo gardarooday dalkan kuma wada noolaanayaan dagaal ayaa lagu iclaamiyey saddex sano ku dhowaad ku socda dhinac kasta ayaa laga weerarayaa halkan fanka iyo gubaabada iyo gabayga iyo dhammaana laga weerarayaa caskariga iyo ciidanka ayaa laga weerarayaa halkaa warkaasi naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa radio jowhar markan warka dibadda qaar ka mid ah shirkadaha caalamka kuwooda ugu awoodda weyn ayaa khasaare xoogan kala kulmay canshuur kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha mayalka adag ee dalka maraykanka donald trump shirkadda ugu weyn ee caalamka ee dhoofisa shidaalka ee sacuudiga ee aramco ayaa khasaartay sagaashan bilyan oo dollar tan ka dhigan khasaarihii ugu sarreeyey oo ay la kulmayso shirkadda shidaalka ee boqortooyada sacuudi carabiya khasaaraha ay shirkadan ay la kulantay kadib markii hoosu dhac uu ku yimid xadda maanta suuqa saamiyada shidaalka waxaana sabab looga dhigay canshuur kordhinta uu sameeyey madaxweyne trump madaxweyne trump ayaa canshuur kordhin dheeraad ah saaray wax soo saarka warshadaha caalamka waxayna tallaabadaasi dhalisay dagaal ganacsi oo caalamka si weyn guud ahaan looga dareemay warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowar waa naga intaa cidduu warkeena sheegana waa dib kaga daalaca kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jowhar dhadnod sidaasi ammaan allah